sanado ugu dambeeya dadka magaalada gaalkacyo iyo weliba dadaalgeliyayana sidii oo maalgalada lahaayanga tacabadowka beerosi korlanqaqaada walhasaarowka dalka waanyoon helanga fursado dhaqaala iyo tan ganacsiya taasaytio markii hora dadka yoonku buraarugsanaynaa mas-uuliin ku tirsanga wasaaradda beero galmuduga iyo weliba kormeera kaseedena hano kumid ee beero kiyaalanga deegaanada hooskoeyenga degmada gaalkacya kormeerka iyo weliba usadaarana ayay sidilan dhiirigeli lahayee beeraleyda islamarkaana weliba lukudhugunsadaya baahiyaasho kormeerka gureed iyo agaasimaha guud ee wasaaradda beero galmuduga cumar cusmaan oo warbaahintan ku warbiya ujeedka kormeerka kormeer laba nuuc isugu jiray mid koowaad wuxuu ahaa in aan maaragtay si loo taageero ayaguna ay isu taageeraan beeraleyda koonfurta gaalkacyood in aan u dhisno yacni iskaashato ay ku midaysan yihiin oo maaragtay isheeg wixii maaragtay isheeg loo heli karo ama wixii taageeraha si maaragtay ay u nidaamsamaan waayo qof kasta laguma taageeri karo beertiisa laakiin waa lagu taageeri karaa hadday system dhisan oo organisation ay ku wada jiraan marka kormeerkeenna koowaad maaragtay waxaa buddig u ahaa in aan iskaashatadaas dhisno iskaashatadaas marka dhismaheediina waxay nagu qaadatay inaan soo aragno beeraha qaybihii wixii aan ka gaarno inaan soo aragno si ay u noqdaan dadka maaragtay yacni iskaashatadaas ka midihii dadka maarata isheg beeraleyda oo rasmigaasi u noqdaan oo maarata aysan noon mare habaabin ama dadkii beeraleydii ayagoo bannaanka ka jooga iskaashatada aysan dad kale buuxinin inaan marka beerihii aan indhaindhayno aragno beeraha maarata isheg in sideeda ugu badan wixii aan ka gaari karno qodob kaleo noo weheliya wuxuu ahaa inaan baahiyaha beeraha ugu muhiimsan inaan aragno si aan ula wadaagno maaragtay isheeg cidaha dadka ay meelaha ay quseyso ama hay-adaha wax caawiya waxaan diyaarina consumta note oo maaragtay isheeg ku saabsan baahiyaha ugu muhiimsan baahiyahaasa marka ayagana indha indhayn kale aan ugu jirnay oo maaragtay isheeg inaan maaragtay isheeg wixii bal baahiyaha jira wixii laga qaban karo inaan midayno oo maaragtay isheeg waxaa jiray awal horeeto waxaa lagu dhaqmi jiray ama qaabka ay wax ku socda waxay ahayd baahiyaha qaab oo forecastina ama maarata ishag iska saadaalinaha lagu qori jiray dadka abuuro iyo aan weliba suitable u ahayn ama ku habboonayn ciidan aan ku habboonayn abuuro aan laysaga keenayay wixii markii ay abuureen dadkii way ku maarata ishag khasaareen waayo waxaa loo keenaya abuuro loogu talagalay in lagu abuuro green housyo dadkiina green house ma haystaan markii meel oba fiila la geliyey waa way ku khasaareen waxay ma soo baxayaan abuur loogu talagalay oo yacni wixii yacni qaab oo yacni abuurkii qualificationkiisa loo hubiyo mayna lahayn marka baahiyaha bal ugu muhiimsan iyo waxyaabaha maaragtay dadka deegaanku ay maaragtay sheeg ay tooska maaragtay u danaynayaan ayaan maaragtay isheegaan walhasaarowka beero oo korlan qaadawa weliba koryaan qaadase dhaqaalo iyo ganacsiga dalka